anigoo ku hadlaya magacayga musharax madaxweyne oo far galbeed kuna hadlaya magaca xisbiga horusocod qaran ee soomaaliya dhabtii waa arrin aad loogu xumaado dhigaha shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed midna aan u roonayn ahna meelkadhac dastuurka qaranka soomaaliya meelkadhac ku ah waaye in xilligan iyadoo la og yahay wixii laga soo maray mudkordhintii sharcidarada aheed oo gufmaajo xilligiisii laga dhawaajiyey ama baarlamaanka oo yidhi waa samaynay dhibaatadii ka dhalatay iyadoo la ogyahay in hadda mar labaad haddana midiyaas mid kasii xun in la sameeyo waa meelkadhac loogu lagu sameeyey way dastuurka iyo geedi socodka dimuqraadiyeed ee soomaaliya ka jiray waa gartay marka xildhibaanada golaha shacabka ee akhrintii koowaad waxay mareen mooshinka wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ah iyo muddo kordhinta hay-adaha dowladda oo baarlamanku sidoo kale uu ku jiro iyo madaxweynaha bal arrintan maxay keeni kartaa baad is leedahay haddii muddadii la kordhiyo dastuurkiina wax laga bedelo
xaqiiqdii horta waxaan si gaara u ammaanayaa ugu mahad celinayaa anoo magaca ummadda soomaaliyeed ku hadlaaya xildhibaanadii golaha shacabka ku jiray ee ka dhiidhiyey ee xaqiiqda ka sheegay waxyaalaha la damacsan yahay iyo meeshay u jeed iyo wax ay dhali doonto ka sheegay mahad ha ka gaarto wixii loo igmaday ee soomaaliya u dooratay maxay ahayd deegaankoodii ay ugu yimaadeen deegan doorashadooda ee soomaaliya oo dhan intaasoo milyan oo soomaaliya ay codkooda meel ugu soo istaageen ayay ku hadleen abaalkooda allaha u gudo ilaaha u sida xildhibaanada kooda ay dheheen madaxweynaha hadda xilka haya xasan sheekh maxamuud ayaa kow ka ahaa dadka muddo kordhinta diidayay xilligii xukuumadda xukuumaddiisa hadda uu isaga madaxweynaha ka yahay ka horeysay ee farmaajo dadka banaanka taagnaa oo qaylinayay ee dartooda ayagoo diidaya maxay ahayd muddokorodinta diidaya ciidan ha ahaado shacab ha ahaado maxay ahayd dad hadda markaa siyaasad ku jira ha ahaado dhibaato loo gaadinaya waxay ahayd in muddokorodintan sharci darada ah ummaddan laga dhaafo soomaaliya waa maxay nation amase maxay dowlad ta burburtay hadda dib usoo kabanaysa waaye kama baxdo maxay ahayd isjiijiid kama baxdo qudhuusku dhiibka siyaasadeed ee afarta sano kasta mar dhammaada kaasaa dan noo ahaa kaasaan raadinayna kaasaanna ku taaganahay qor isku dhiibka siyaasadeed ee soomaaliya ee hadda ku naaloonaysana waa dimuqraadiyadda aan rabno curdankaa inaan korino rabno dadkii markaas diidayay in hadda ay u hanqal taagaan anaa booska imida shan sana ha lagaaga dhigo nasiib darro taagan waayo midda kale een raba inaan ku daro nin afar sano joogay maamul madax ka ahaa deegaan joogay aan saddex kilomitr banaanka aan laga aadi karin deegaankiisa mase afar kilomitr aan laga aadi karin deegaankiisa in hadda la yidhaahdo sanad mase laba sanad kalean kugu daray ama sanadii baraan kugu daray ee waktigaaga waktigaasaad isla dhaceynaa maxay ahayd dib u xoreynaa samaynaysaa qof iyo codad samaynaysaa waxaas riyo waayo riyo weligeed qof jiifa xataa weligiis kuma riyoon qof soo jiifa iska dhaafa marka waxaas waxa waaye mogdi ummadda soomaaliyeed hadda loo sii diidaayo oo hadda la rabo in la geliyo oo hadda la rabo in niyadooda lagu burburiyo oo hadda la rabo intii yare ay soo kacaakufeen oo isku soo yaryabteen in laga baabi'iyo la rabo waxaasna wax shaqayn doona maaha wax shaqaynaya maaha dadka ku fikirayn ha ka waantoobaan leeyahay waayahay dad badan baa soomaaliya iyo dalalka kale ee caalamka kaa dhegaysanaya muddo kordhintan hadda ee xildhibaanada golaha shacabku ay damacsan yihiin iyadoo weli doodu ay jirto keliya akhrintii koowaad baarlamaanka uu mariyey xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in mooshinka uu ah expire ama wakhtigiisii laga soo gudbay oo aad mooddo in guddoonka golaha shacabka uu markaasi sanka ka gelinayo xildhibaanada golaha shacabka bal arrintani qiyaas haddii ay dhacdo in ay u meel marto maxaa dhici kara baad is leedahay
xaqiiqdii guddoonka baarlamaanka waa xubin ka mid ah maxay ahayd golaha baarlamaanka wuxuu leeyahay xasaanadaas oo inuu guddoon yahay madaxweynuhu waa wuxuu ka mid yahay xukuumadda systemka hadda jiro ka mid yahay wuxuu dheeryahay dadka kale wuxuu dheeryahay xubintaas oo madaxweynenimada karaamadaas la siiyey oo eyga ay siiyeen uu dheeryahay waxaan dhihi lahaa adduunyada iyada soomaaliya oo keliya ma burburin xukuumadda systemkeeda inta burburay dib uma soo qaban dad badanaana la mid ah adduunyo kalaana la mid ah afar afar sano ay joogaan way isdoortaan si nadiifay isku doortaan si nadiifay waxa ku dhammaadaan haddii abni xumo ay jirto base maxay ahayd la dagaalan kale uu ku jiro oo siyaasad kale ay ku jirto intaba way ismaareeyeen afarta sanayna ku maareeyeen waxaan dhihi lahaa xildhibaanada yaanan cadkiina afka laydin gelin cunug nooloo soomaaliyeed aabbo nooloo soomaaliyeed hooyo nooloo soomaaliyeed mustaqbal ifaaya dad leh inaad dib u duubtaan iigo aad nolol habaashaan yaan laydinku qasbin erayaad leedahay mayaad dhihi kartaa kan kale ereyga leh ee haa yidhaahda asaga xisaabtiisa aakhiriya adduunyaba hortiisa taallaa adiga muwaadan xildhibaan gabadheenna walaasheenna wiilkeenna walaalkeenna abtigeenna xildhibaanada ku jira ee golaha shacabka nagu mateediin mayaad dhihi kartaan si aad soomaali u badbaadisaan
waayahay waxay leeyihiin dalka waxa uu ujihaysanayaa doorasho qof iyo cod ah shacabka iyaga ayaa la doonayaa in awoodda loo wareejiyo mase ma sidaasaa markaa ay kula tahay in awoodda shacabka loogu wareejin karo iyadoo aynu ognahay in xaaladaha kala duwan ee xilligan dalka ka jira iyo qorshaha kale socda meel shacab loogu danaynayo ma arko igumana muuqato haddii soomaalna bani aadanka haddii uu wax sadaqaysanayo ama wax samaynayo haddaad ceel biyood gurigaaga dhexdiisa inta ka qodid haddana adiga iyo xaaskaaga ilmahaaga aad ku sheegtaan ceelkaas inuu waqaf yahay iriddana idiin xiran tahay cidna aan galaas biyo aadan ka siinin ceelkaas waqaf maaha qof iyo cod in la gaaro way fiican tahay soomaaliya inay meesha ku tallaabsato way fiican tahay inay gaarto way fiican tahay laakiin sistemka hadda jira madaxweynaha hadda jira baarlamaanka hadda jira golaha iyo xukuumadda hadda jira yaynu ku riyoonin waxaas inay ayaga samaystaan sidii ceelkii waqafka ahaayee aryaano pipeline oo waxaas loo maraayo strategy mase maxayd qorshe ha diyaariyaano dowladda ku xita mase ayagaba hadday nasiib kale u yeeshaan inay soo noqdaan ha lagu hala meelmariyo laakiin maantaan dhashay maantan ari raaca caqli maaha xilkaas ma shaqaynaayo riyadaas ma shaqaynayso ummadda yaan la dulleynaynaan dhihi lahaa mudane maxaad ku diidantihiin doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee puntland sida ay u dhaceen oo qof iyo cod ahaa in gudaha dalka gaar ahaan gobolada koofureed ay uga qabsoomaan iyadoo lagu soo iyadoo lagu soo tusaale qaadanayo puntland
walaalow puntland iyo iyo iyo iyo iyo deegaanada hadda aan ka hadlayno isku halmaha puntland ayadaa is ilaaliso ciidamo aamison ma joogo kilomitr laba boqoloo kilomitr oo tuulooyin ama degmooyin ahay u safraan ayagoonan istaaf wadan xataa meel meeshaana oon saddex kilomitr iyo laba kilomitr banaanka aan la aadi karin qof iyo doorashaa la aadaa ma hoteelada istaaf kale hoo istaafka ay waardiyeeyana beekeemada lagu waardiyey gudahooda inta la dhiga ma kuwa kafeega kacba codka dhiibanayaan dadkii banaanka jira meel ay ku codeeyaan malaha codayntaas iyo sanduuqadaas la sheegayna waa riyo meelaan xor ahayn laskuma daaran karo deegaanka baroo bar xor ma aha xorrayntiisa hala raadiyo wakti laisku doorto qofii cod la gaaran waa la gaari doonaa waxaan raashinaan karsaneen yaan ummaddan loo soo dejinin ugu dambayntii maxaa talo aad jeedin lahayd
walaalow talada ugu dambaysaan dhiibanayo waxa waaye qof kastoo muwaadin kastoo soomaaliya muwaadin kastoo soomaaliya waxaa la gudboon ummaddan inuu hiiliyo ummaddan ha loo hiiliyo yaanan la qasbin yaanan la kacaakufinin kacaakuf iyo roor iyo dhafaad waa kasoo dhergeen mar dambe yaan loo celinin walaalayaalow xilka waana deeqaa daraadba xasan sheekh maxamuud isagoo bannaanka taagan mar labaadoo madaxweyne noqday calafka saasaa ilaahay u bixiyaa haddii ilaahay kula raboodana mar saddexaad oo ilaahay kusoo celinayaa laakiin adigoo mar kursi raadinaayo ama masab inaad sii qabsatid raadinaayo ummaddan meeshay hadda joogto dib yaan looga celinin meeshaan hadda joogna dib uga noqon karno meeshaan hadda joogna gadaal uguma noqon karno god labaad yaan lagu ridin ummaddan ha loo hiiliyaan dhihi lahaa